shirka maamul usameynta jubbooyinka ayaa waxa uu marayaa wejiyadii u dambeeyey haddaba si aan wax uga ogaano qodobada horyaala shirka iyo natiijada kasoo bixi karta ayaa waxaa qadka telefoonkan kula xiriirnay cabdiraxmaan sheekh xasan tamaam oo ka mid a aqoon-yahanada ka socda bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galaya xuseen barre ayaa ugu horeyn weydiiyey halka shirka uu marayo wallahi hadda shirkii socday maalmahan ugu dambeysay iyo bulooyinka dal soo dhaafaya hadda wuxuu marayaa gabagabada charterka waa la ansixiyey sidaa la socoto gobolka caalam buu qaatay dee federaalkii intiisa dhammeed way dhamaatay dowladdii waxaan ka ahayn midkii guddiga ahaa ama taladu ka gooday gobolka way isu yimaadeen marka hawsha meel wanaagsan bay maraysaa hadda xilliga aanu joogno waxaa weeye stageka hadda uu marayo in madaxweynimadii iyo tartankii noocaasa presidential racekii la socdo marka dadku waxay sameynayaan waxaa weeye qabiiladii iyo qabaa-iladii baa shiraya oo hoteelo qaar ku shiraya qaar erdoorka si macnaha ay usoo nin walba u keensado ninkii uga qaybgeli lahaa madaxweynaha tartanka madaxweynaha ugu horeeya ee odayaasha soo xuli doona tartanka madaxweynenimadu saameyn inteeleg buu shirkan iyo natiijada kasoo bixi karta ku yeelan karaa wallahi bax weynuu ku yeelan karaa isbedel weynuu gobolka dhan u keeni karaa hadda inaad la socoto ma ogiye waa istaageen wax macnaha hadda ciidan goobo cusub dagaal ku qaadayo ama dhaqaaqdhaqaaqa milatary ee dhulka cusub lagu qabsanayo waa la joojiyey maxaa yeele waxaa laga horsugayaa inay dawladdan madaxdeeda iyo soo doorashadeeda dhinac u dhacdo marka taas hadday dhacdo taas waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn inuu ciidankii dhaqaaq sameeyo oo xataa ay qolooyinkan hadda dawladda cusub hadda la dhisayo federaalka ay rabto xataa inay soo dhexmaraa inay noqon doonto caasimadeeda bu-aada o-alana weli dawladdu ma joogto iyo dadkan kaleeto shabaabka haysto marka waa fili kartaa in haddii madaxweyne la doorto oo dawladdan dhismato halkan ka dhismato in isbedel noocaas u dhici karo sidoo kaleto nabadgeliyada iyo de xasilooni la-aantan uncertaintigan jiro ee ah beri maxaa dhici kara xataa in laga gudbo oo loo arko dawlad rasmi ah oo federaala oo dhalato waxaa jira maalmahan dambe inuu soo baxayay muran la xidhiidha madaxweynaha loo dooranayo iyo cidda isa soo sharaxi karaysa marka ma laga yaabaa shirkan inuu ka gudbo caqabadaas wallahi wax caqabada hadda jiro qabqabsi a anigu ma garanayo shuruud lagu xiray marka intaan ogahay madaxweynenimadu waa ufasaxay nin walba ta gobolku dhashay oo de soomaaliya inuu kasoo qaybgalo u soo istaago balse waxaa jiro aniga inta aan ka warqabo shaksiyan in ay beeluhu qaar odayaasha beelaha isku dayeen in ay de hal ruux inta saddex afar ay ka qaybgeli lahayd oo hal beel ahaan uga qaybgeli lahayd oo voodkooda kala jabi lahaa in ay hal ruux odayaashaisa isu tagaan hal la isu raaco oo saasoo kaleeto hal major candidate ay soo istaajiyaan oo marka qabiiladii hoose iyo sabkalaaniska hoose isku yara macnaha maan dhaafin waa jirta laakin wax weyn ma aha marka caqabad jirta ma jirto intaasaan ka warqaba aniga ilaa hadda arrimaha ugu muhiimsan ee shirka u dhiman marka laga yimaado doorashada madaxweynaha maxay yihiin ilaa waxyaalo badana u dhiman oo hadda marka madaxweyne la doorto oo kaleeto odayaasha dooran doono faraadiinta iyo awqaasha lasoo xulay oo hadda qaarkood eraboorka joogaan waxaad ku xigi doona dawladii in lasoo dhiso iyo wasiiradeedii baarlamaankii la dhiso taasaad ku xigi doonta waa whole system dhan la dhiso de gobol labaatan saneeto waxa waaye aan lahayn bahal kaleeto dawlad lahayn kala dambeyn lahayn in xataa goboladii dawlada loo dhiso gobolniterada la dhiso dee waa shaqo badan baa hor taalo madaxweynenimada keliya waa wuxuu noqonaya sheerka ugu horeysa ugu muhiimsan haddii madaxweyne doortaan ma kula tahay shirkan inuu guuleysan karo isagoon taageero ka haysan dawladda federaalka ah wallahi waa run arrintaasi waa jirtaa horta shirkaani waa u arkaa dawladda soomaaliya ka maqnaanteeda waxay ku tahay caqabad weyn waa qeyb weyn oo ka maqan balse markaan anigu shirada ka tago ama dadka aan la sheekaysto ama odayaasha aan la hadlano siyaasiyiinta aan la sheekaysto mar walba waxay ii sheegaan niyad wanaag inay shirkaani ama xataa qolooyinka idan markaa hadlaya meelaha qaar waxaad moodaa in xataa dawladda hadday maqan tahay xataa uu socon doono oona ma istaageyn laakiin wixii kasoo baxo unbay dawladdu ka wada hadli doono markaasaan filaayo marka laakiin shirka wax caqabado hadda hortaagan ma jiro si caadi u socdaa dhinacyada shirka kasoo horjeeda ama hore u sheegay inay shirka kasoo horjeedaan saameyn intee lag bay ku yeelan karaan go-aanada kasoo baxaya wallahi dadka hadda aan ognahay ee sida tooska shirka uqaadacay dawladun baan ognahay marka dawladuna wallahi waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn waa dawladii wadanka waa inay federaalka hogaamiso waa inay hawsha dhex fadhido waa inay meeshii wixii xalaaleyso wixii meesha kasoo baxay marka waa khasab waa loo baahanya waa qayb maqan laakiinse waxay u taalaa marka haddii dawladii ay soo doortaan wax isku raacaan inay taas iyo teeyo wada hadlaan ma ogi saa un bay noqonaysa laakiin caqabad weyn waa inay dawladdu maqan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh xasan tamaam oo kamid a aqoon-yahanada ka socda bulshada rayidka ee ka qeyb galaya shirka magaalada kismaayo ka socda oo u waramaya wariyaheena xuseen barre aadan